qaar ka mid a dhalinyarada ku nool magaalada muqdisho ayaa isku xilqaamay inay waxbaraan caruurta ku nool kaamamka barakacayaasha ee ku yaala muqdisho dhalinyaradan ayaa hirgeliyay in ka badan lix goobood oo ku kala yaalo degmada kaxda iyo garasbaaley ee gobolka banaadir cabdimahad oo ka mid a dhalinyaradan ayaa ka waramaya ujeedada ay ka leeyihiin in wax la baro caruurta barakacayaasha ee ku nool muqdisho
waxuu u dhashtay fikirkan labada kun labaatan saddexda bishii tobani koowaad ulajeedada weyn iyo fikradda weyn aan ka leenaha waxaa waa ummaddeena soomaaliyeed inaan jahliga ka saarno inay noqdaan ummad wax qora waxna akhriya ay ka baxaan ummad jaahilinimada ku siiraagta wallaahi ardayga asaa la yidhahdo saa fakri ah saa mar walba baahan cilmiga raadiya shanta maalin ardaya ah jaamacada dhigtaa maalmaha khamiistii jaamacadii intaan fadhi mudan iyo qabay iyo sports aan ku madadaali lahay waxaan jeclaystay aqoonteyda waxa keliya aad maanta haysto waa waqtiga iyo cilmiga yar ay ugu jiro waayo inaan sadaqaysto waxaa igu suurta gashay soomaali waxay tiraa iskaashatma qofta gacmadu jir wax ugooyaan waxaan la tashtay ardada walaaligayga waxay la bartaa qalin wadaaga aan dhahay barnaamijkan asaasiisana mataqaana waxaan kasoo bilaabnay inaan maalin cabtaan u furno aniga wiilka saaxiibkayga muddo saddex bilooda gabarka saabitaanka lacagta ka shaqeen inaan ku asaasnay inta badan caruurta barakacyaasha ayaana helin waxbarashada aas-aasiga ah taasoo sababta inaysan awoodin waalidkooda inay geeyaan goobaha waxbarashada ee lacagta ah